ciidamada militariga turkiga ayaa jimcihii shalay gudaha u galay dalka ay deriska yihiin ee suuriya si ay goob xasaradaha ka caagan ay uga hirgeliyaan gobolka idlib ee dalkaasi suuriya wakaalada wararka turkiga ee anadolu ayaa ku warantay in ay xadka turkiga ka tallaabeen shalay ilaa iyo soddon baabuurta gaashaaman oo ay la socdaan in ka badan boqol askari oo ka mid ah kumaandooska turkiga faahfaahinta iyo ujeedada ka dambeysa gelitaanka ay ciidanka turkiga galeen suuriya ayaa waxaan ka wareystay weriye bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan magaalada istanbul
waa mahadsan tahay nuurow ciidamadan turkiga ah ayaa waxaa la sheegay in ay ka gudbeen ama ay ka tallaabeen xadka uu la wadaago wadankan turkiga ee wadankan syria gaar ahaan maaragtay magaalooyinkan magaalada hatay ee dhacda dhanka xuduuda halkaas waxaa booqday shalay hogaamiyaha ciidamada wadankan turkiga magacaabo hulusi akar ciidamada xad ka gudbayna waxay isugu jiraan ciidamada turkiga iyo ciidamada mucaaradka ee lagu magacaabo aljeish ulxor ama ciidanka xorta ee syria halkaasna ay ka wadaan dhaqdhaqaaq military sida la sheegayna waxa ay ku wajahan yihiin magaalada idlib oo ay ay rabaan in ay gaaraan ciidamada wada socda waayahay marka bashiirow ma la sheegay sababta ay ciidanka turkiga u galeen suuriya
nuuro waxaa jiray magaalada idlib in bilihii ugu dambeeyey ay wadahadallo dowladaha ku lug leh ama saameynta kuleh colaada ka aloosan wadanka syria in ay ay ay ka dhex wadeen ama ay kulamo iyo maaragtay go-aamo ay kasoo baxayeen waxaa ugu dambeysay bishii aan kasoo gudubnay aakhirkeedii oo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu soo booqday wadankan turkiga magaalada caasimada ee ankara halkaas uu kula kulmay dhigiisa madaxweynaha rajab tayyib erdogan dhanka kale waxaa jirtay heshiiskaas in ay qeyb ka ahaayeen wadanka inay qeyb ka ahaayeen wadanka iran wadamadaas ayaa waxaa lagu heshiiyey in magaalada idlib laga dhigo goob ka caagan dagaalka ka caagan oo duulimaadyada iyo dagaalada ka caagan si loo gaarsiiyo dadka halkaas ku nool kaalmo bini aadam loo gaarsiiyo marka hawshan ayaa waxay u muuqataa in ay jawaab u tahay heshiisyadaas iyo kulamadaas bilihii aan kasoo gudubnay socday oo ay ugu dambeysay heshiiskii labada madaxweyne waa madaxweynaha ruushka iyo madaxweynaha turkiga ay ku gaareen magaalada ankara waayahay marka dowladda suuriya gaar ahaan madaxweyne bashaar al asad sidee u arkaa ciidanka turkiga ah ee galay dhulkiisa gaar ahaan gobolka idlib waxaan ogeyn in ay isku xumaayeen turkiga iyo suuriya
waxa dadka siyaasada indhandheeye ayaa waxay sheegayaan in dowladda ama maaragtay xukuumadda syria uu hogaaminayo bashaar al asad in iyagu laftoodu heshiiskan aysan maaragtay ay ku ay ay aysan wax dhiba u arag sababtuna waxa ay tahay waxaa dhinac ka ah dowladaha iyaga xukuumadda garab siiya oo ay kamid yihiin ugu waawen yihiin ruushka iyo iran meeshaasna waxaa ku xoogan waxay yihiin waa qolyaha mucaaradka ah ee maaragtay dowladda dagaalka kula jira qolyaha la magac baxay ee maaragtay khilaafada islaamka iyo kooxaha kale ee maaragtay dowladda la dagaalama ayaa ku xoogan meeshaas marka sidaas darteed dowladda lafteedu go-aankaas in ay daraf ka tahay ama ay dhinac ka tahay ayaa la sheegaya kaasina waxa uu ahaa bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana uu igugu waramayay khadka telefoonka